dhibaatadaas oo dhan waxaa keenahayaa waxaa weeyaan ayadoo shacabki aan dagaal lagula jirin oo si dhabi aan loola dagaalamaynin oo shacabkii gudaha magaalada gudaha daafada kasoo barahayo shacabkii gudaha usoo barahay ayaa keenaysa haddii la dagaalama dagaal jiri lahaa oo banaanka lasla aadin lahaa shabaab waa laga adkaan lahaa soomaalina gudahana soomaaliya muqdishona lama qarriyeen shacabkan dhibaato looma geysteen marka waxaan leeyahay waa in weerar la dhaadaa ciidamo xoog badan aa jooga dalkan waa ognahay in mardi marka la dagaalanka shabaab ay dhab noqoto ayaan rabaa inaan ku baabo haddii ilaah yidhaahdo haddii oo muqdisho keliya lagu soo wada aruuriyo banaankii ay kasoo galahayaan oo cidla uu yahay marka fursad ay tahay marka haddii meelaha ay kasoo duulantalayaan ciidamo ay weeraraan oo lakala xiriyo marka waxaan leeyahay waa yaraanaysaa qarahayaalkan hadda waa yaraanayaan baan leeyahay insha allah hadii ilaah